wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowlad goboleedka jubbaland ayaa labiyo labaatan wariye oo rag iyo dumar isugu jira kana howlgalo warbaahino kala duwan magaalada kismaayo ugu qabatay tababar ku saabsan xuriyatul qowlka aqoon isweydaarsiga loo qabtay wariyaasha ka howlgala warbaahinada kala duwan ee muddo laba cisho a socon doona ayaa qabsoomidiisa waxaa wasaaradda ka caawisay hay-adda unsom qaybteeda ka shaqaysa xuquuqu aadanaha wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowlad goboleedka jubbaland cabdifitaax maxamuud mukhtaar oo tababarka furay ayaa wariyaasha siminaarka loo qabtay kula dardaarmay in si firfircoon ay uga qayb qaataan casharada la bixinayo labada maalmood ee tababarku socdo marka hore aadaa umahadsantihiin wariyaasha kasoo qayb galay tababarkan labada maalmood ee noogu socon doona magaalada kismaayo waxaan rabaa inaan u mahad celiyo manuela iyo onsom oo door wanaagsan ka qaadanayo in tababarkan uu si wanaagsan oo habsami leh uu inoogu socdo runtii xorriyadda hadalka runtii xorriyadda hadalka waa waxa ugu muhiimsan tababarkan qof walba oo wariyaana waa door weyn iyo mas-uuliyad gaar ah aya waxay ka saaran tahay inuu xorriyad hadlo isagoo ilaalinayo anshaxiisa iyo waxa laga doonayo inuu noqdo runtii tababarkan wariyaasha waxaa rabnaa inay uga faa'iidaystaan in mustaqbalkooda wanaagsan ay wax weyn ka dhaxlaan iyagoo u isticmaalayo jubbaland iyo sidii ay mataqaanaa ugu faa'iideyn lahaayeen wariyaasha ayaga la midka fursaddan qof walba ma helin labaatan iyo laba wariye inay halkan iskugu yimaadaan oo ay xorriyad hadlaan ama la baro xorriyadda hadalka waa waxa ugu muhiimsan wasaaradda warfaafinta ayadana door wanaagsanay waxay ka qaadan doontaa in tababaradan iyo tababaro la mid ah ay mar walba idiin keento annagoo kaashanayno unsom iyo hay-adaha kale la midka ah waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo inuu tababarkan inoo furan yahay lana gudageli karo mataqaanaa sidii tababarka uu inoogu noqon lahaa mid wanaagsan tababarkan ayaa mid kor loogu qaadayo xirfadda iyo aqoonta wariyaasha ka howlgala warbaahinada kala duwan ee magaalada kismaayo iyo deegaanada kale jubbaland